alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ila cala اaalimiin waxaynu ku dhex jiray baabkii qadarka qaala almualifu raximah اllah wa ama adarajaة اthaaniya fahiya mashiiئaة اllahi الnaafidaة waqudratuhu shaamila wa ama darajatu thaaniyatu darajada labaad miya ee ka mida darajooyinka qadarku leeyahy darajadan labaadna waxay koobsanaysaa laba shay sheekha ayaa inoo sheegi doona fa hiya darajadani mashii'at ullaahi waa doonista ilaahay yacnii in la rumeeyo ee annaafidatu fulaysa annaafida waxaa looga jeeda almaadiya soconaysa wa qudratuhu iyo awooddiisa weeye ashaamilatu koobaysa wax kasta ee ilaahay wax walba awoodo wa huwa waxa weeye darajadani aliimaanu in la rumeeyo bianna maa shaa allahu wixii ilaahay uu doonaa kaana dhaca wamaa lam yasha waxaanu dooninina lam yakun ma dhaco wa annahu maa fi samaawaati iyo in la rumeeyo samooyinka inaanu ku sugnayn iyo wamaa fi lardi dhulka toona min xarakatin dhaqdhaqaaq inaanu ku sugnayn walaa sukuunin xaraka la-aanina aanay ku sugnayn ilaa hadday ku sugan tahay bimashii'ati illaahi subxaanahu doonista ilaahay bay ku dhacday waxau mualifku markaa halkan ku tilmaamayaa ilaahay jala wacalaa waxaanu doonin inaanu koonkan ka dhacahayn wax walba ilaahay baa jala wacalaa doonay mashiicadaasana waxa weeye waa mashiicadii kowniga ahayd ee qadariga ahayd weeye ilaahay baa qur-aanka ku yihi falow shaaa la hadaakum ajmaciin ilaahay hadduu dooni lahaa dhammaantiin wuu idin hanuunin lahaa walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummata waaxida walow shaaa allahu maqtatla aladiina min bacdihim min bacdi ma jaaءathum اlbayinaat wama tashaa'uuna ila an yashaaa allah aayaadkaasi waxay deliil u yihiin wax kasta oo dhacaya ilaahay jala wacalaa inuu doonay laakiin taasi ka dhalan mayso aada iyo aada halkaa ugu fiirso oo wax kasta oo dhaca inuu raalli ka yahay ama uu jecel yahay keensan mayso waxaa jirta waxyaabo badan baa ilaahay jalla wacalaa uu qadaraa oo dhaca isagoo aan raalli ka ahayn jeclayna taana waxaa keensatay xikmad ilaahay jalla wacalaa uu isagu maaragta og yahay oo laga yaabo innaga caqliyadeennu inaanay gaadhahayn waay wax ilaahay aanu qadarin oo dhacayaa ma jiro hadduu mid dhaqaaqa qadarka ilaah iyo doonistiisu ku dhaqaaqay haddaanu dhaqaaqin qadarka ilaah iyo doonistiisa ayaanu ku dhaqaaqin wax walbana ilaahay wuu awoodaa wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shayin fi samaawaati walaa fi lard innahu kaana caliiman qadiira wax ilaahay cajzi gelin karaa ma jiro marka maa shaa allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun cibaarada dadka muslimiinta ay dhaahdaan wixii ilaahay doonay baa soconaya waxaanu ilaahay dooninina ma soconayo laa yakuunu kama dhaca fii mulkihi ilaahay mulkigiisa kama dhex dhaco maa laa yuriidu waxaanu doonahayn ilaahay mulkigiisa kama dhex dhaco ilaahay jala wacalaa isaga ayaa iskale maaragtay koonkan oo dhammaan waa addoomihiisii iyo mulkigiisii waxaanu markaa isagu qadarin oo aanu waxa weeye doonina kama dhaco doonistaasina horaynu u soo marayoo iraadadu mashiicadu iyadu waa kowniyadaasuun qadarka ku saabsan laakiin iraadadu qad takuunu kowniya waqad takuunu sharciya waxaa suurowda iraado kowniya inay noqoto mashiicada la macno ah waayahay waxaa kaloo suuro geli karta iraada sharciya inay noqoto oo ku tacalluqda wixii ilaahay jecel yahay raallina uu ka yahay marka laa yakuunu kama dhaca fii mulkihi mulkigiisa maa laa yuriidu waxaanu doonahayn ay biliraadati alkowniya iraadada waxa weeye kowniga ah marka la eego laakiin ilaahay jalla wacalaa sharci ahaan wuxuu u doonay dadka uu uga doonay inay iimaan la wada yimaadaan inay salaad wada tukadaan inay khayrka ku dadaalaan wixii ilaahay jalla wacalaa addoomihiisa sharci ahaan uga doonay qad yaqacu waqad laa yaqac inuu dhacaa waa suuragal oo dad badani waa kuwan cibaadaadkii iyo khayrkii ilaahay ka doonay la imanay inaanu waxa weeye ka dhicinna waa suuragal oo in badani waa tanaan la imanahayn iimaankii iyo khayrkii iyo salaadii midna qaala wuxuu uhi wa annahu subxaanahu waa in la rumeeyo ilaahay isagaa xuma ka nasahane calaa kulli shayin shay walba qadiirun inuu awoodo wax walba ilaahay jalla wacalaa uu awooda shaygaasoo min almawjuudaati waxyaabaha jiro ahaaday iyo walmacduumaati waxyaabaha aan jirinba wax kasta oo markaa mawjuud ah oo jira iyo wax kasta oo macduum ah oo aan jirinba ilaahay jalla wacalaa wuu ogsoon yahay mawjuudaadku waxay noqon karaan wax markaa waxa weeye jira oo meesha laga saarayo wuxuu doonaba ha noqdo ilaahay jalla wacalaa wuu awooda wuxuu noqon karaa shay mawjuud ah oo jira oo si kale loo bedelaayo allah jalla wacalaa wuu awooda macduumaadku waxaan jirin oo la jirsiinaayo ilaahay jalla wacalaa wuu awooda waxaan jirin inaan la jirsiinna allah jalla wacalaa uu awooda marka ilaahay jalla wacalaa wax walba uu awooda qur-aanka in badan waxaynu ku aragnay wallahu calaa kulli shayin qadiir iyo ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay jalla wacalaa uu awooda waxaanu awoodini ma jiro waay marka ilaahay jalla wacalaa qudradiisu tatacallaqu bikulli shay wax walba way ku tacaluqdaa oo waxa jira iyo waxa aan jirinba ilaahay jalla wacalaa waa mid awooda waxaasa ay ku tacaluqdaa waa wixii mumkina bay ahlulcilmigu yidhaahdeen oo ilaahay wuxuu qur-aanka ku sheegay in allaha calaa kulli shayin qadiir shay walba ilaahay waa awooda soo maaha shay maxaa noqonaya haddaba shay waxaa noqonaya wixii mustaxiilu lidaatihi aan de ahayn marka sidaasa awoodda ilaahay wax walba ay ugu tacaluqda taasina waxay radin ku tahay dadka idhaahda addoommaha ficiladoodiiyo waxay samaynayaan ilaahay awoodna kuma laha doonisna kuma laha addoommuhu iyagaa la madax bannaan qaala wuxuu ihi famaa min makhluuqin makhluuq ma jira makhluuqaasoo fil ardi dhulka ku sugani iyo walaa fi samaa'i samada mid ku sugani toona ilaa hadduuse jira allaahu khaaliquhu subxaanah ilaahay baa khaaliqiisiiyahoo abuuray makhluuq kasta alla abuuray laa khaaliqa khaaliq ma jira hayruhu ilaahay aan ahayn walaa rabba rabbina ma jira siwaahu isaga ka soo hadhay waxaa u daliila wax walba ilaahay inuu abuuray allaahu khaaliqu kulli shay wax walba ilaahay baa abuuray jala wacala waxaa kaloo aayad rabbi ku yidhi am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun miyay iska abuurmeenuun mise iyagaa is abuuray inay iyagu is abuuraan suuragal ma aha oo markii hore is abuurayeenna yaa sii abuuray oo markii hore issii abuurayeenna yaa sii abuuray mid soo dhammaanaysa maaha inay iska abuurmeenu uunna waxa weeye suuragal maaha oo macluumu cinda alcuqalaa anna likulli xadaثin xaadiثun wax kasta oo dhacdo ah dee cid waxa weeye riddo ayuu leeyahay waxaa ahlulcilmiga qaar ay soo qaateen ilmaha yarimaka ee aan caqligaba lahayn sabiga aada u yar haddii wax lagu dhufto oo deetana la idhaa cidiba kugumay dhufane oo iskaga kaa dhacdo ya dee kaa yeeli maayo waayo waa firi waa wax dadkao dhamme ay isla yaqaanaan oo isla garanayaan markaa inay iska abuurmeen iyo inay iyagu is abuureen labadaa albaaba hadday soo xidhmeen maxaa soo hadhay allaha khaaliqa ah ee awoodda badan ee rabbiga ah ee maaliga ah ee rabbulcaalamiin inuu isagu abuuray soo ma aragtid waaya marka sida ilaahay jalla wacalaa addoommaha uu abuuray ayuu afcaashoodana u abuuray ta waxa weeyaan markaa la ysku hayaano maaha addoommaha iyo maaragtay inuu makhluuqaadkan ilaahay abuurayoo taa waa laysla ogolyahay laakiin ta la ysku hayo waxa weeye addoommuhu waxaana iyagu sii samaynayaan ilaahay ma abuuray mise iyaga abuuray masalada la ysku hayaa waa taa ahlu sunnuhu waxay leeyihin ilaahay baa abuuray jalla wacala sida ilaahay addoommaha u abuuray ayuu afcaashoodana u abuuray waay taana waxaa u daliila daliilka caamka ah allaahu khaaliqu kulli shay wax walba ilaahay baa abuuray dee afcaasha addoomuhuna waa shay soo maaha shaygaasi bay ka mid taho cumuumkaa shaygay soo gudagelaysa waxaa kaloo u daliila daliil khaasana way leedahay oo ilaahay wuxuu ku yihi suuratu saafaat wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluun ilaahay baa idin abuuray idinkiiyo waxaa samaynaysaan wallaahu khalaqakum ilaahay baa idin abuuray wamaa tacmaluun waxaa samaynaysaana ilaahay baa jalla wacala abuuray marka adilada noocaasi ayaa u daliila ahlu sunnaana sidaa maray qadariyo niman la yidhaah baa jiro inuu arki doono oo odhanaya ilaahay jalla wacalaa muu abuurin addoommuhu waxaanay samaynayaana iyagaa abuurtay oo qof waliba isagaa ficilka naftiisa abuurtay taasina waa baatil weeye halkaa sheekhuu yihi laa khaaliqa khayruhu khaaliqaan ilaahay ahayni ma jiro haddii ishkaal la soo arooriyo la idhaahdo sawka ilaahay qur-aanka ku yihi fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin kuwa wax abuuroa kuwa maaragtay khaaliqiinta ah allaha ugu wanaagsan baa barako batay oo khayrkiisu batay ya aayaddaa miyaan laga qaadanahayn khaaliqiin kale inay jiraan haddii la yidhaha ka war wakadalika xadiid waxaa ku soo arooray aynu kitaabu tawxiidka ku soo maray fa ina almusawiriina yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum dadka maaragtay wax sawira waxyaabaha nool yuqaalu lahum axyu maa khalaqtum aakhira waxaa lagu odhanaya waxaa abuurteen nooleeya maa khalaqtum khalqigii baa loo nisbeeyey soo maha fama aljawaab ya ikhwaan maa yujiibu calaa hada su'aal kumaa ishkaalkaa ka jawaabaya ya hal hunaaka axad yujiibu can hada waa tahay waa wax iska fudud waxaa la odhanayaa sideedaba khalqiga ayaa macaani dhowra leh mar khalqiga waxaa loo isticmaalaa iijaadu shay wa ibdaacuhu min gayri mihaalin saabiq shayga in la jirsiiyo oo la abuuro iyadoon meel hore laga eegan meel horena aan laga dheegan sooma aragti meel horena aan laga soo qaadan marka khalqiga ilaahay la gaariyo waa kaade waa badiicu samaawaati waalard cirkan u abuuro dhulkan u abuuro aadamahan u abuuro meeluu koruu ka soo qaaday iyadoona jir koonkan isagaa wada abuura waxaa kaloo ka mida macaanida uu leeyahay khalqigu bimacna taqdiir in wax la sar jaro marka aayaddan qur-aanka ahe fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnaheedu waa axsanu lmuqadiriin sooma aragtid kuwa wax qorsheeyo wax sar jara waa allaha ugu wanaagsan abuurkii maaha axaadiistaana khalqiga loo nisbaynaya addoommuhu ma aha kaa ah inay wixii jirsiiyaan ee ilaahay la gaar yahay ee waxa weeye khalqiga ku saabsan taxwiilu shayi min sifatin ilaa sifatin ukhra shaygii in sifo laga dooriyo oo sifo kale heh loo dooriyo looxa imaka miiska laga dhigay saa loo qorsheeyey muxuu markii hore ahaa dee geed buu ahaa baxay soo maaha marka waxyaabahan ilaahay abuuray ama ashyaadan ayaa ilaahay aadamaha u sikhirayo de ay waxa wey wixii bedelayaan oo isku dhalaalinayaano si kale ka dhigayaan oo hagaajinayaano dhalaalinayaan oo adeegsanayaano soo ma aragtid mid la xidha iyo mid la huwado iyo mid si kale loo isticmaalo ay ka samaynayaan khalqiga markaa loo nisbaynayo dadku he waa ka noocaasa weeye laakiin ilaahay baa jalla wacalaa wixii la abuurayo ilaahay baa abuura waay walaa raba siwaahu rabbi aan ilaahay ahaynina ma jiro qaala wuxuu ihi wamaca daalika iyadoo taa lala qabo oo ilaahay jalla wacalaa wax walba uu doonay faqad amara alcibaada haddana addoomaha wuxuu faray biaacatihi aacadiisiiyo wa aacati rusulihi aacada rusushiisa wanahaahum wuxuu ka reebay can macsiyatihi macsiyadiisa ayuu ka reebay wuxuu halkan inoogu sii caddaynayaa ilaahay jalla wacalaa qadarkiisa iyo sharcigu iska hor iman maayaan wax walba isagoo ilaahay qadaray oo ogaa oo qorsheeyey oo qoray ayaa haddana ilaahay jalla wacalaa rusul soo diray kutubna wuu soo dejiyey uu soo dhiibay addoommahana wuxuu faray rususha inay raacaan oy rumeeyaan dadkana waxa ugu qiimo badan adduun iyo aakhira uguna badbaado badan sharciga ilaahi iyo xikmaddiisa iyo qadarkiisana ugu rumaynta badani waa atbaacu rusul waa dadka rususha raacay waa dadka wixii ilaahay faray aeecay wixii ilaahay uu u diideyna iska ilaaliyey maxay markaa tani tilmaamaysaa ilaahay wax walba uu qadaray maaha macnaheedu addoomuhu way qasban yihin soo ma aragtid addoomuhu way qasban yihin ma aha ilaahay wax walba u ogaa waan u qadaray laakiin haddana addoomuhu waxa weye ikhtiyaar bay leeyihin ay waxay doonaan ku samayn karaan waxay doonaanna kaga tegi karaan sidaa awgeed baa ilaahay yidhi aeecoo aacadiisa u faray qaarna waa kuwaa ka soo baxaya aacadii qaarna dee waa kuwaa iskaga yaacaya ilaahay jalla wacalaa inay caasiyaan buu u diido macsidiibuu ka reebay qaarna waa kuwaa dee iskaga tegay ilaahay dartii qaarna waa kuwaa samaynaya addoomuhu markaa ma qasbana ee ikhtiyaar bay leeyihin taana waxaa u daliila laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifo awooddeeda mooyaane haddii dee waxaan qasab ku ahaan lahaa waxaanay awoodin in lagu kalifay bay noqon lahayd soo maha ilaahayna wuxuu sheegay nafna inaanu ku kalifin waxaanay awoodo awood aanay u lahayn qaala wuxuu ihi wahuwa ilaahay subxaanahu yo yuxibu wuu jecel yahay almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsaday waxaa u daliila waaxsinu in allaha yuibu waxaa u daliila waayahay ina allaha yuxibu lmuttaqiin wlmuxsiniina dadka muxsiniintaana ilaahay wuu jecel yahay kuwa cibaadada ilaahayna wanaajiya ixsaanka kula yimaada mucaamalada khalqigana ixsaanka kula yimaada waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin wlmuqasitiina kuwa cadaaliyiintaana ilaahay wuu jecel yahay ee cadaalada sameeya waaqasituu ina allaha yuxibu almuqasitiin waayahay marka ilaahay jalla wacalaa wuu jecel yahay oo isaga ayaa u qadaray inay khayrkan iyo alla kacabsigan iyo wanaaggan iyo daacada sameeyaan haddana ilaahay jalla wacalaa wuu jecel yahay qaala wuxuu ihi wayarda ilaahay raalli buu ka yahay can aladiina aamanuu kuwa iimaanka la yimi wa camiluu sameeye asaalixaati ay alacmaal asaalixaat camalada suubsuuban walaa yuxibu ilaahay ma jeclo alkaafiriina gaalada ilaahay ma jeclo waayahay dadka gaalada ana alla jala wacalaa ma jecla waayo ilaahay baa yihi fain tawallow faina allaha laa yuxibu alkaafiriin waay walaa yardaa raalli kama aha can ilqowmi alfaasiqiina duulka faasiqiinta ah kama aha raalli ilaahay jala wacala ilaahay baa yihi fain tardow canhum faina allaha laa yardaa can ilqowmi alfaasiqiin walaa yaamuru ilaahay ma faro bilfaxshaai xumaanta dadka ilaahay ma faro oo ilaahay baa qur-aanka ku yihi qul ina allaha laa yamuru bilfaxshaa waayahay oo gaaladu markay ilaahay ka sheegay inay odhanayaan wajadnaa calayha aaba'ana wallaahu amaranaa biha marka la ydha war waxaan maxaa idiin geeyey aabbayaasha ayaanu ka soo gaadhnay ilaahay baanaana faray ilaahay wuxuu faray nabigiisa muxameda calayhi asalaatu wasalaam inuu ku radiyo ilaahay baa nafarayda ah aabbayaashu way ka soo gaadheenoo taas waa sax laakiin ilaahay ma farin waayo waa faxshaa iyo shirki iyo foolxumo iyo waxaan maaragta wanaagsanayn walaa yarda ilaahay raalli ugama aha licibaadihi addoomihiisa halkufra gaalnimo raalli ugama aha ilaahay baa yidhi in takfuruu fa ina allaha haniyun cankum walaa yardaa licibaadihi alkufr ilaahay addoomihiisa raalli ugama aha walaa yuxibu lfasaada fasaadkana ilaahay ma jecla waxa u daliila waidaa tawalaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasl wallahu laa yuxibu lfasaad ilaahay fasaadka iyo qaribista dhulka la qaribayo ma jecla waay markaa sheekhu halkaa wuxuu inagu tusayaa waxa weeye wixii ilaahay jalla wacalaa sharci ahaan uu addoomaha uga doonay wuu jecel yahay waana ka raalli laakiin wixii kown ahaan uu doonay macnihii uu qadaray waxa weeye waxa suurogeli karta inuu dee maaragtay kown ahaan u doono ama waxa weeye uu qadaro waxaanu raalli ka ahayn isla markaana aanu jeclayn hadda imanka kufrigan dhacaayo ee dad badani ay gaaloobeen dee waxa weeye waxaa la odhan karaa waxaa la odhanaya ilaahay baa u qadaray waxaanu ilaahay qadaray dee koonkan kama dhaco soo maa ilaahay baa u qadaray taa macnaheedu maaha inuu ilaahay jeceliyo waa kaa ilaahay sheegaya ee qur-aanka ku sheegaya inaanu waxa weeye jeclayn raallina ka ahay muxuu haddaa ka qadaray haddaanu jeclayna waxba la isweydiin maayo waayo ilaahay jalla wacalaa wuxuu u qadaray xikmadu isagu ogyahay oo uu ka leeyahay ayuu u qadaray laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun aayaddaasina baabkan qadarka kolka la joogo aad iyo aad bay muhiim u tahay laa yus'alu lama weydiiyo ilaahay camaa yafcalu wuxuu samaynaya lama weydiiyo ilahay muxuu saa u sameeyey muxuu saa u qadaray ilaahay jalla wacalaa laguma ictiraado waayo almulku mulkuhu laakiin wahum yusaluuna addoomaha waa la weydiinaya waayo ilaahay baa abuurtayoo dee makhluuqaadka ilaahay bay ka mid yihin qaala wuxuu uhi walcibaadu addoommuhu faaciluuna kuwa sameeyo weeye ficiladooda xaqiiqatan xaqiiq ahaan bay u samaynaya wallaahu ilaahayna khaaliqu afcaalihim afcaashooda isaga ayaa abuuray waa madhabka ahlu sunnaha ficiladan aynu samaynayno khayr iyo sharba dee inagaa samaynay soo maha maxaa u daliila dee qur-aanka inagaa laynoo nisbeeya kullu nafsin bimaa kasabat rahiina bimaa kasabat waxay shaqaysatay baa layidhi alyowma tujza kullu nafsin bimaa kasabat waayahay markaa inay iyagu qabteen bimaa tacmaluun bimaa yafcaluun qur-aanka in badan bay ku soo aroortay addoomuhu iyagaa ficilkooda xaqiiq ahaan u sameeya wallaahu khaaliqu afcaalihim laakiin ilaahay baa jalla wacalaa afcaashoodan abuuray addoommihiibaa samaynaya ilaahayna isaga ayaa abuuray markaa eeg afcaasha addoomaha laba jiha leh xagga marka la eega yaa sameeyey oo hadday wanaagsan tahay ku ammaanan hadday xun tahayna ku ceebaysan waa addoommaha ficiladan dhacayanu inagu samaynayna ama addoomuhu ay samaynayaan addoomaha sameeyey hadday wanaagsan tahay iyagaa ku ammaanan hadday xun tahayna he iyagaa ku ceebaysan laakiin marka laga warramayo jihada labaad ee ah yaa abuuray addoonka abuuray la odhan maayo addoonka abuurtay la odhan maayo maxaa la odhanayaa ilaahay baa abuuray jalla wacala labadaasuu sheekhu markaa meesha ku wada sheegay wallaahu khaaliqu afcaali markuu uhi walcibaadu faaciluuna xaqiiqatan waxay radin ku tahay nimanka la ydhaha jabariyada aynu arki dooneele addoommuhu way qasban yihiin oo waxba maaragtay ficilkan ay samaynayaan iyo waxan way ku qasban yihiinoo tajawus ama majaas ahaan baa loo yidhi waxbay samaynayaane xaqiiq ahaan waxba samayn maayaan waa qasban yihiin ya waa baail waanaynu arki insha allah wallaahu khaaliqu afcaalihimna wuxuu ku radeeyaa nimanka qadariyada la ydhaahdo eele addoommuhu ficiladoodan way samaynayaan waa run intaa hore ahlu sunna way ku waafaqeen laakiin maxay ku dareen iyagaa abuuranaya ilaahay shaqo kuma laba idhaahdeen mana qadarin mana doonin waxa weeye qof waliba ficilka naftiisa isagaa he u madax banaanoo abuuranaya idhaahdeen soo aragte hadduu shar yahayna sharkan isaga abuurtay hadduu khayr yahayna khayrkan isagaa waxa weeyaan markaa samaystay qaala wuxuu ihi walcabdu addoonku huwa almu'minu ka mu'minkaa weeye hadduu iimaan la yimaado addoonkiibaa mu'mina waalkaafiru isagaa gaala hadduu gaalnimo la yimaado waalbaru isagaa wanaagsan hadduu wanaag la yimaado waalfaajiru isagaa xun hadduu xumaan la yimaado waalmusali isagaa tukaday hadduu salaad la yimaado wasaa'imu isagaa soomay hadduu soom la yimaado wakadaalika waxyaabaha kale macnuhu waxa weeye addoonkii waxyaabahan uu samaynaayo isaga ayay sifo u yihiin dee waa sifadiisii soo ma aragtid xaqiiq ahaan isagaa samaynaya qowlkii jabriyada meesha laga saaraya garo qaala wuxuu i walilcibaadi addoommaha waxa u sugnaaday qudratun awood ayaa ugu sugnaatay calaa acmaalihim camaladooda oo addoommuhu wax bilaa awoodahoo aan waxba awoodin maaha camaladooda way awoodaan qudray leeyihiin iyo awood walahum waxa kaloo leeyihiin iraadatun doonis waanay doonaan oo wax bilaa iraada ah oo qasbana waxba dooni karin ma aha wallaahu ilaahayna khaaliquhum addoommihii isagaa abuuray wa khaaliqu qudratihim wa iraadatihim awooddood iyo doonistoodana isagaa ilaahay jala wacala abuuray muxuu markaa sheekhu halkan inugu baraarujinaya waxaad isweydiin kartaa waana muhiim ee u fiirso afcaashan addoomuhu afcaashoodan mar hadday iyagu samaynayaan sidee ilaahay u abuuray jala wacala waa mid isweydiin mudan soo maaha kayf sidee ilaahay u abuuray afcaashii addoomaha mar haddii la yidha addoomaha samaynaya jawaabtu waxay tahay marka la soo dhoweeyo addoommuhu wax kastoo ay fulinayaan laba arrin bay ku fuliyaan arrinka koobaad waa iraadiyo doonisay dooneen oy go-aansadeen waxaan inay fuliyaan arrinka labaadna waa qudro iyo awooday u leeyihiin waxaanaad awood u lahayn maad fulin kartaa ya gurigani maka rag baa dee dhiso oo yaqaano oo sidan isu saarsaara oo awoodu leh nin aan dee garanahayni ya oon awoodba ulahayni de ma sidan ma odhan karo soo ma aragti kii yaqaanay xataa qalabkii iyo wixii lagu farsamaynaya haddaanu haysan dee sidan ma odhan karo markaa qaacidadaa u fiirso addoommuhu wax kastoo ay samaynayaan maxay ku fuliyaan labada arrin marka hore inay doonaan iyo inay awoodu leeyihiin haddaba waa yahay labadaa arrin ee addoomuhu ay wax ku fulinayaan ama wax ku samaynayaan yaa abuuray doonista yaa inoo abuuray ilaahay awooddana yaa abuuray ilaahay jala wacala labadaa arrin ee addoomuhu wax ku fulinayaan allaha abuuray ficiladoodiina isaga abuuray soo ma aragtid ficiladoodiina hee isaga abuuray mar hadduu sababtii ay wax ku samaynayeen abuuray musababkii ka dhashana isaga abuuray weeye masaladaas maydin dhacda ku celiya qofku waxa weeye markuu masaladaa fahmo aad bay u soo dhowaanaysa waxba waxa weeye dhibaato ma yeelanayso marka ilaahay jala wacalaa isagaa wax walba abuuray taana dee waxaa u deliila qur-aankii baynu ku haynaa wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun qaala almualifu walilcibaadi addoomuhu waxay leeyihin qudratun awood calaa acmaalihim camaladooda ay awoodaan walahum iraadatun doonisna way leeyihin wallaahu ilaahay khaaliquhum isagaa abuuray addoommihii wa khaaliqu qudratihim wa iraadatihim qudradoodi iyo iraadadooda ay ficilka ku samaynayaanna isaga abuuray markaa ficilkay ku sameeyeenna isaga abuuray noqonaysa kamaa qaala tacaala liqowli laahi tacaala hadalkuu rabbi yidhi baa u daliila liman shaaa minkum an yastaqiim liman cid buu qur-aanku waana u yahay shaaa doontoo minkum idinka idinka mid a liman cid buu maaragta waana u yahay shaaa doonta minkum xaaluu idinka idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado qur-aankani cid walba waana umaaha cidda toosnaan doonta ayuu waana u yahay iyo wax ku qaadasho wamaa tashaauuna ma doonaysaan ilaa an yashaa allah ilaahay inuu doono mooyaane rabulcaalamiina caalamkao dhan rabbigiisa ahaad marka fahamka aayaadkan qur-aankaa la fahmo oo fara badan ee mashiicada ilaahay tilmaamaya waxa weeyaan marka waa fahamka baabkan la fahmo ayay ku xidhan tahay ilaahay aayaddan wuxuu ku sheegay inuu maaragtay doonis leeyahay uu wax doono doonista ilaahayna jala wacala ay caam tahayoo wax walba ilaahay jala wacala uu doonay waxaa kaloo ilaahay ayadda uu inoogu sheegay addoomuhu inaynay doonis leeyihiin addoommuhuna hee waxbay doonaan liman shaaa minkum an yastaqiim iyo wamaa tashaauuna waaye addoommuhu waxbay doonaan kuwa iska qasban oo bilaa iraadaa oo bilaa awooda oo iska qasbanuun sida ay waxa weeyaan markaa u dhigayaan jabariyadu maaha ikhtiyaar bay leeyihin waxbay doonaan haddaad doonto waad fadhidaysa haddaad doonto waad kacaysa haddaad doonto waad iska cibaadaysanaysa haddaad doonto waad iska seexanaysa halkaa doontaad tegaysa niyadaadana ka dareemi maysid wax ijbaarah iyo wax qasbanaana soo caynkaa maaha marka in la ydhaha addoomuhu way qasban yihiin xisigay ka soo horjeedaa waxaynu dareemayno soo ma aragtid ee ilaahay jala wacala uu addoon walba ku abuuray waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa anna mashiiata alkhalqi taabicatu limashii'at illaah addoommuhu doonis ha lahaadaan halkay doonaan ha maraan haddana ilaahay doonistiisa iyo qadarkiisa ka bixi maaya soo ma aragtid ilaan waxay ku jiraan wixii ilaahay lahaa iyo makhluuqaadkii ilaahay jala wacala uu abuurtay bay ka mid yihiin ay ku jiraan kama baxsana qaala wuxuu uhi wahaadihi darajatu darajadani min alqadari qadarka ka mid a waa laba darajo waa almashii'a iyo alkhalqu waa abuurka ilaahay jala wacalaa wax walba uu abuuray iyo doonista ilaahay jala wacala wax walba doonay yukadibu biha waxa beeninaya caamatu lqadariyati qadariyada badidooda aladiina kuwaasoo samaahum nabiyu nabigu ku magacaabay sal allahu alayhi wasalama majuusa haadihi lumma ummadan majuusteeda uu ku magacaabay oo xadiis baa waxaa ku soo arooray alqadariyatu majuusu hadihi lumma in mariduu falaa tacuuduuhum wain maatuu falaa tashhaduu janaazatahum xadiis caynkaasaa soo arooray qadariyadu ummadan majuusteeda weeye xadiidka markaa adigu calaa kulli xaal waxaa ku sugan maqaal badan hadal badan baa ku sugan sanadkiisa culimada qaar baa waxa weye yidhaahdaan xasanu likhayrihiya buu soo gaadhayaa darajatulixtijaaj buu soo gaadhayaa ahlulcilmiga qaar baa idhaa ahlulcilmiga quweeyana waxaa ka mid ah alimaamu alalbaniyu raximah llah bimajmuuci uruqih waay ahlucilmi fara badanina waxay mareen inaanu xadiinimo waasixin xadiinimo inaanu asixin si kastaba ha ahaatee nimanka qadariyada ahi waa kuwa qadarka diidan weeye qadariyana saynu hore usoo sheegnay waxaa loogu bixiyey linafihim lqadar diidistay qadarka diidan yihiin kuwii hore aynu soo marray qulaatulqadariya la odhan jiray cilmiga ilaaha iyo kitaabadiisay diidanaayeen kuwaas laakiin inay dabargo-een baynu soo marray kuwani waa sida qadariyada ilaa maanta joogtay caalamka ka daftaa muddo dheerna joogi jirtay waa madhabkay qabaanoo labadan darajo ee dambe ee qadarka ka mid ah ee ku saabsan wax walba ilaahay inuu doono iyo wax kasta inuu ilaahay abuuray ayay diidan yihiin oo mashiicadii waxay leeyihiin ilaahay ma doono ilaahay jala wacalaa afcaasha addoomaha ma doono bay leeyihiin sharka ilaahay ma doono ha wax alla wixii shar ku saabsan ilaahay ma doono ayay qabaan ha oo ma qadarin taasina dee waa qadarkii ilaahay oo ay beeniyeen wax ka mid aho ay diideen weye waxaa kaloo leeyihiin addoommahan afcaashooda ilaahay jala wacalaa ma abuurin ee addoon waliba isaga ayaa waxa weeye ficilkiisa abuuranaya halka xaqu uu yahay ama sida ahlu sunnuu qaba ay tahay inuu addoommaha iyo ficiladoodaba ilaahay abuuray sida qur-aanka aynu ka soo sheegnay ama u daliilinay waadma fahanteen hadda majuus maxaa haddaba loogu sheegay waxa majuus loogu sheegay majuustu waxay qabaan laba khaaliq inay jiraan waxaa jira bay idhaahdaan khaaliqu lkhayr iyo khaaliqu shar labadaa khaaliq baa jira idhahdaan sharka kii abuuray iyo khayrka kii abuuray khayrka khaaliqa abuuray waa nuurka iyo iftiinka idhahdeen sidaa awgeed baa dadka dabka ay caabudaan soo maha oo iftiinkaasi ay caabudayaan sharka ka abuurayna waxa weeye waa dulmada iyo madowga ay idhaahdeen sooma aragtid markaa labadaa khaaliq bay sugeen labadaa khaaliqna agtooda weliba way kala xoog badan yihiin oo nuurkaa ay leeyihiin khayr ku abuuray baa xoog badan agtooda sidaa awgeed ba ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen caalamka wax sugay laba khaaliq oo isxoog leeg ama isu dhigmaa jira ma jiro xataa majuustaa labada khaaliq sugaysa labadaa khaaliqay sugayaan way kala awood badan yihiin agtooda markaa laba khaaliq bay sugeen qadariyadanna iyaguna dhan marka laga eega laba khaaliq bay sugeeno waxa dha ilaahayna waxbuu abuuraa addoommuhuna waxbay abuurtaanoo ficiladoodan iyaga abuurta bay dhaha sooma aragtaan markaa laba khaaliq bay sugeen si kale haddii loo eegana khaaliqyo ciidda ka badan bay sugeen oo qof walba haddii la idhaha ficilkiisu abuurtaa imise khaaliq baa soo baxaya ya boqolaal khaaliq soo maaha waa ka sharaxa daxaawiyada ku idhaahda majuustu ahbatuu khaaliqayni laba khaaliq bay iyagu sugeen soo maaha khaaliqu shari iyo khaaliqu lkhayr amaa qadariyadu fa ahbatuu khaaliqiina bikasri laam khaaliqiyo ciidda ka badan bay iyagu sugeen marka calaa kulli xaal madhabkoodu waa madhab aad iyo aada u baatila qadarka ilaahay in la rumeeyaana arkaanta waaweyn ee maaragtay iimaanka ayay ka mid tahay qaala wayaqlu waxa ku xadgudbaaya fiiha ay fii haadihi darajati darajadan waxa ku xadgudba oo ku talax tagay qowmu duul duulkaasoo min ahlilihbaati kuwa qadarka sugay ka mida xataa salabuu ilaa ay ka siibeen alcabda addoonka qudratahu awoodiisi iyo wakhtiyaarahu ikhtiyaarkiisii ay ka siibeen wayukhrijuuna waxay ka saarayaan can afcaalilaahi afcaashii ilaahay iyo wa axkaamihi axkaamtiisii xikamaha xikmadaheedii iyo wa masaalixaha masaalixdeedii bay ka saarayaan qoladan labaadee halkan uu ku sheegaya iyagu qadarkii way sugeen laakiin sugiskumay daynine way talax tegeen oo waxay idhaahdeen wax walba ilaahay waa qadare wax walba ilaahay baa qoray laakiin addoommuhu wax wey way qasban yihin ilaahay baa u qadaray waanay ku qasban yihin ikhtiyaarna maleh sidii qof inta garbaduub loo xiday badda lagu tuuray unbuu ka dhigan yahay oo la yidhi war hoy hoy haqooyin haqooyina silaale ya markaa kuwaasina jabariya la ydhaahdaa waana madhab aad iyo aada u baaila madhab baaila weeye quluwi bay markaa ku sameeyey oo halkay ka odhan lahaayeen ilaahay baa afcaashan addoommaha abuuray laakiin addoommuhu waxa weeye kuma qasbana ikhtiyaar bay leeyihin awood bay leeyihin hadalladii sheekhu inoo soo sheegaayey ayay dhahan awood iyo ikhtiyaar toona ma laha ee way ku qasban yihiin oo ilaaba ilaa way samaynayaan oo way ku qasban yihiin waa tahay taasi markaa waxay keentay inay diidaan xikmadda ilaahay jalla wacala oo yidhaahdaan waxa ilaahay qadaro ilaan qadarku afcaasha ilahay buu ka mid yihi saynu soo maray iyo wax kastaoo kaluu sameeyo iyo wax kastaoo uu sharci galeeyo ilaan axkaamta la sheegaya waa maxay waa sharcigii ilaahay soo maaha awaamirtii iyo nawaahidii wuu iska maaragtay sameeya anuu xikmadba kama laha soo ma aragtid wa xikmadaba ilaahay jalla wacala kama leh qadarkii wuu iska qadaraya wuxuu samaynaya wuu iska samaynaya saxaabadu maalintii tusaale ahaan ay abeen way iska jabeenuun wuu doonay bes waa yidhahda keliya oo miyaanu xikmad ka lahayn may wuu doonay bes waaya ilaahay jalla wacalaa wixii uu sharcigareeyey saasoo kale uu sharcigareeyuunoo in sidaa la sameeyunbuu dadka ka doonay bes oo xikmad miyuu ka leeyi maya bes waa dadkaa xikmadda ilaahay diidan nufaat xikm ba xikma baa la dhaa nufaat xikma xikmadda ilaahay kuwa diidan baa la ydhaahdaa in xikmadda ilaahay la diidaana danu sawga ilaahay dadka qaar uu ku cebeeyey bay ka mid tahy sooma aragtaan saynu kitaabu tawxiidkaba kusoo maray ilaahayna jalla wacalaa wax kastuu sameeyo wax kastuu qadaro wax kastuu sharci gareeyo waa lixikmatin baaliqa yastawjibu biha alxamda xikmad aad u xeel dheer oo uu ku mutaysanayo waxa weeye mahadnaq iyo ammaan iyo weynayn iyo qadarin ayuu ilaahay ka leeyey jalla wacala ilaahay baa qur-aanka ku sheegay afaxasibtum anamaa khalaqnaakum cabathan ilahay wuxuu leeyi ma waxaa u malayseen inaan cabath iyo macno la-aan idiin abuurnay waa maya wey ayaxsabu linsaanu an yutraka suda alam yakun nuطfata min maniyin yumna insaanku ma in sudan iyo macnola-aan lagaga tegaayo ayuu moodayaa waayaanu moodin wma khalaqna asamaawaati wاlard wma baynahuma laacibiin ma khalaqnaahuma ila bاlxaq wma khalaqna asamaa wاlarda calaa kuli xaal qur-aanka in badan baa ku aragteen ilaa kun jeer la gaadhsiiyey iyo wax ka badan iyadoo ilaahay uu shay uu qadaray ama uu sharci garay sabab u sheegayo soo ma aragtid inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyafira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahar waaya bal haddaa suuratu alicimraan akhriso maalintii uxud jabkii saxaabadu ay jabeen xikmadaha ku jira ilaahay uu ku sheegay suuratu alicimraan bartankeeda bal akhriso ya oo u fiirso marka ilaahay jalla wacalaa wax walba xikmad buu ka leeyahy addoommuhuna ma qasbana mana suuragal aha qolada la ydhaahda jabariyadu madhabkoodaasi waxa weeye inay ku socdaan oo yidhaahdaan maaragtay addoommuhu way qasban yihiin suuragal maaha wax suurogelaya maaha waayo dee waa nooc kharaab iyo fasaad buu keensanaya bal waxaad ka warantaa kaale addoommuhu way qasban yihiin haddii waxa weeye waxay culimmadu yidhaahdaan haddii feed lagu taago tusaale ahaan ama labada indhood lagu dhufto ka warran haar maxaad ii sheegatay dee waan qasbanaa adigii lahaa wax wal qofku samaynay uu ku qasban yahay laba midun bay noqonaysaa ima inuu madhabkiisii buriyo ha maad qasbanayn naga baydh yo imaa inuu dee hoos isaga foorno ha waad qasbantahay igu soo wad waa runo waad qasban tahay igu soo wad ma suuro gelaysa taasi soo ma haddii uu yidhaahdo war waxba ma qasbanide naga daana dee waxa weeyaan maaragtay madhabkiisii wuu buriyey marka in la ydhaahdo wax kastoo dhacaya addoomu way ku qasban yihin oo kuma canaan kuma laha ay iska socoto waa nooc kharaab caalamkii la kharaabinayo wey kii wax dilay uu qasbanaa kii waxa weeye khamriga cabbe uu qasbana kii dadka ku xadgudbee dulmi uu qasbana kii xaggan ka booday uu qasbana arrinka noocaas waxa weye madhab aad iyo aad u baatila oo sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo xis ahaan iyo mushaahado ahaan intaba waxa weye waa mid u baatila cidda xataa sheeganaysee qabtaa waa madhab aanay xaqiijin karin oo aanay ku socon karin waaya waxaynu ku soo khatimaynaa ikhwaani baabka qadarka marka la eego si waa baab u yar adag laakiin marka lagu yar celceliyo waxa weeyaan markaa waa iska fudud yahay insha allah waxaana ahlulcilmigu idhaahdaan halka ay dadku ku lumeen baabkan qadarka waa iraadada sharciga ah iyo ta kowniga ah baanay kala saarin soo ma aragtaan waa simista ay simeen iraadada sharciga ah iyo ta kowniga oo ahlulbidac ama firaqan ahlu sunnaha khilaafsan ee jabariye ah ama qadariye ah labadaa iraada aanay kala saarin dabadeetana waxa weeye qadariyaduna waa kuwan la maray inay qadarka ilaahay diidaan oo idhaahdaan waxaan dhacaaya qayb baanu ilaahay doonin shaqana aanu ku lahayn jabariyaduna waa kuwan la maray wax kasta oo waxa weeye maaragtay dhacay ilaahay baa doonay waana ka raalli soo maaragti waanu jecel yahay waa kuwa halkaa la maray ahlu sunnuna labada iraaday kala kaxeeyeen waxay dhahan midna waa kowniya oo qadarkiibay maaragtay iyo mashiicadiibay la macno tahay midna waa sharciya oo waxay waxa weeye keensanaysaa maxabada ilaah iyo ridihiisa waayahay waxaynu ku khatimaynaa qadarka ma la xujaysan karaa oo maalan markay wax kugu dhacaan ama aad wax samayso qof baa tusaale ahaan salaadda ka tegey waanay dhacdaa marar badan ar salaadda maxaad u tukan weyd ilaahay bay qadaray inaanan tukan hadalka noocaasi waa xaqun uriida bihi baail waa xaqoo dee qadarka ilaahay kama baxsana salaad la-aantiisani lama odhan karo dee ilaahay muu qadarin ha yeeshe e waxa weeye waa baail oo qadarka ilaahay in macaasida iyo xumaanta loo xujaystaa laa yajuus soma aragtid marka jawaabtu waxay tahay wixii macaasi ah ama wixii guud ahaan qofku canaan ku leeyahay in qadarka ilaahay loo xujaystaa laa yajuus laakiin waxaanu qofku canaan ku lahayn musiibaa iskaga dhacday waxaanu isagu kasban baa la kulmay wixii aanu qofku canaan ku lahayn wuu odhan karaa ilaahay bay qadaray sooma aragtaan sidaynu axaadiista ku soo maray qadarullaahi wamaa shaaa facal marka musiibo qofku la kulanto laakiin hadduu qaldamo ama uu waxa weeye xumaan sameeyo ama uu ilaahay caasiyo ya ma xujaysanayo qadarka ma xujaysan karo qadarka inuu xujaystaana baail bay noqonaysa sidaa awgeed baa qofka intuu salaaddii ka tegay haddana qadarka ilaahay xujaysanaya kuma hagaagsana qofka intuu xumaan kala sameeyey qadarka ilaahay xujaysanaya kuma hagaagsan waxaa la mid ah qof baa waxa weeyaan gaadiidka imaka waxaa aada iyo aada u dhacda masale horena laynoo weydiiyey qofku haddii uu iska eriyo oo uu gaboodfo la yimaado oo tusaale ahaan uu dhaafiyo intii uu ku kaantaroori kari lahaa gaadhigiisa iyo gaadiidkiisa ayuu dhaafiyo inta xooggii wax alla wixii gelayuu geliyey ma fahante wadadina waxaa dhici karta inay dee meelo godgodan leedahay inay googo-iyo leedahay inay meelo hoose jirto gaboodfal buu sameeyey soo maha ma odhan kara hadhow marka waxa weye shila kulmo ilaahay bay qadaray waayo nooc waxa weeye qadarka ilaahay haba jira laakiin gaboodfal baad samaysa oo qalad baad samaysa waxaad qalad ku samaysa tusaale ahaan inaanad iska eegin gaadiidkaagii oo aanad dadaalin waxa weeye waxaad qalad ku samaysay xadkii aad daabadaada ku kaantaroori kali lahayd inaad dhaafisay marka dadkiina waad halaagto qalad baad samaysay laakiin qofuun isagu dadaalay oo ayarna iska socdo haddii musiiba la kulanto oo taayar ka qarxo ama mid kala dul maro ama uu waxa weeye dee si kaleba isula rogo dee qofka noocaasi waxa weye isagu wax gaboodfala ama wax qalada muu samayn si caadiyu isaga socday dee ilaahay baa noo qadaray uu odhan karaa kaasi soo ma aragti oo qadarka waxa weeye u xujaysan karaa marka masaladaasina ta noocaasa weeye ilaahay baynu weydiisanaynaa khayrka iyo wanaagga inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dalaalka iyo lumitaanka inuu inaga badbaadiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين